bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeenimo ee idaacadda dalsan qodobada ugu waaweyn ee warkeenna aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah khasaare baaxadle ayaa ka dhashay dab xalay qabsaday qububo ganacsi uu ku yaalay sbiyuuska banaadir ee magaalada muqdisho cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay dabkii qabsaday isgoyska banaadir ee magaalada muqdisho suuq ku yaalay soomaaliya hay-adda lacagta adduunka ayaa gaaray heshiis muhiim ah dilcafiinta soomaaliya si cabdulahi sheekh xasan ayaa ku dhaawacmay qarax maanta lagu leegtay magaalada muqdisho kadibaddana waxa aad ku dhegaysan doontaan muhaajiriintii ugu horreysay oo laga soo celinaya u k ee la geenaya dalka ruwandha
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
usoo dhawaada dhegeystayaal warkaasi oo faahfaahsan labaatanka bisha shanaad sanada labada kun iyo labaatan ayay taariikhdu ay tilmaamaysaa khasaare baaxad leh ayaa ka dhashay dab xalay qabsaday goobo ganacsi oo ku yaala isgoyska banaadir ee magaalada muqdisho maxamed ile ayaa warkan faahfaahinaya
gebi ahaanba waxaa basbeelay goobihii ganacsi ee ku yaalay halkan kadib markii xalay fiidkii uu ka kacay dab xooggan kaasi oo la xaqiijiyey inuu ka dhashay koronto la kala beddelayay goob ganacsi oo halkan ku taalay gudaheeda kuwan waa ganacsatadii ku ganacsan jiray halkan ee meheradaha ku lahaa kuwaas oo hadda daldalaya haraadiga waxyaabihii ka ciimsmay dabkii halkan ka kacay khasaare ba-an oo maaliyadeed ayuu sababay dabkii xalay halkan ka kacay sida muuqata ganacsatadii halkan ku hanti beeshay ayaa baaq u diray dowladda federaalka qaarkood oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in gebi ahaanba ay bas beeshay hantidoodii gaar ahaan dukaamadii iyo goobihii ganacsiya halkan ay ku lahaayeen wuxuu dhahaan magacaygu waa cali axmed gadiid mahaaradda uu dabka kaca midda ku dhegana carwo ku lahay meesha anuu ku jiro dad macaamiila wax ka iibinaya yaa waxaa ka war hela dadkii ole war meesha ka soo baxay ku gubanine waxaa kala badbaadana naftayda unbaa ka jirta wax kale oo aan kala badbaada ma jiraan meesha carwada ku dhex jiray dadaa wax ka iibinaya macaamiila dadkii anagu adeegaya la gorgortamayo warniyo hadda maxaa wax naga siine aa dabkii kacay dabka qaybtii koroo gubanaysaa ka war helan dadkiiyaa noo sheego yir war meesha ha ku gubanina ka soo bax naftiina kala carara waxaa kala cararna oo kala badbaadnana nafteennaa ka jira ilaha mahad iskale marhanti aad u badanayd waxaa kala badbaada maba jiraanba hanti meeshu ma aad u camiraad meel maasha allah ay ahayd meel loo soo adeegay ahayd waxaa ku qiyaasi kara maaqaan marka kolley ilaahay qadartiis ku dhacdo waxaan ahay milkiiliya carwa day to day carwada meeshaan ku taalla oo day to day bulshada inta badan ay garanayaan day to day leedhaa qadar laa maashaa waxaa weeye qadar rabbiyaa ku dhacday dadkii meeshaan ku ganacsanayey oo suuqleyda ahaa oo anigu aan ka mid ahaa oo carwooyinka lahaa ma garanaysaa baqaarada waaweyn lahaa ee mataqaanaa istoorrada ahaa dadkaas waxba uma badbaadin waxooda waa dhinteen qadar rabbi baa ku dhacay ilaahay baan ka baryaynaa baddal khayr qaba dabka aniga waa joogay markii uu ka cayay carwadaan joogay waxbaan iibinayey dabka wuxuu ka kacay carwooyinka qayb ka mida carwo ka mida ka kacay oo meelkas maatikiska lagu gadaayay oo haqabtira shopping center leeraah dabku ka kacay koronto uu kala bedelayay sida anaan lakugu sheegay dabku kolle sida guud koronto ka kacay koronto uu kala bedelayay korontooyinka mid ka mida ah waxay maqneed dhowr iyo labaatan daqiiqay maqneed koronto kale ugu xariirsaneed labadii koronto inuu kala bedelayay uu noogu sheegay shoor ka dhacay korontadaasaa suuqaan galaaftay aa saameeyey
sidaa darteed carwada dabka ka kacay haqabtire shoobin waxaas kale aniga walaalkay marka ilaahay waxaan leenahay baddel khayr qaba allaha ka siiyo asagii masxuuliyiinta kale oo dariska la ahaa aad bay khasaare xoog leh soo gaaray asagoo horta haba yaraate wax laga badbaadjay oo jira waxaa ka mid ah aan ka xusin karaa dhalinyaro oo iskriin ah bes qofka ugu horreeya gacanta uu ku soo dhigay iskriinka yarka weliba boqol iyo kontonka dooro joogto waxaan ahayn oo laga badbaadjay ma jiraan iyaa saacado laakiin dhammaan hantidii meeshaas taallay haqabtira shoobin gebigeeda waa busbeeshay wax nacfi oo maantayta oo ka soo haray alla dhihi kara waa badbaadeen habeeraatee ma jiro marka waxaan ilaahay ka baryanaa samar iyo imaan inuu ilaahay naga siiyo laba qayb bay ka koonaha qabtida shopping qayb hoose iyo qayb kare qaybtii hoose iyo qaybtii kareba dhammaan waa isku basbeesha Marka- dabka wuxuu ka kacay ee, koronto oo saacaddii oo macnaha dee korontadu wa- way tegaysaa waa waa la kala bedelaya moogta saasuu dabka ku qarxay iyo fiilooyinkaan aan marka hore aan nidaamsanayn shirkadaha hantidooda haddaan qiyaaso dadkaas suuqa wada joogay dhallinyarada ah wada- oo meeshaas ku wada joogtay haddaan qiyaaso hanti aan ka helan shan iyo labaatan milyan dad lacag aan ka yareen ayaa meesha ku basbaashay sidaa darteed marka dadka soomaalida waxaan ka codsanayaa dadku waa tabar yaraayeen deymaa lagu lahaa qofku af- dadku- inay dadka gacan qabtaan una soo duceeyaan ilaahay baa wax bixiye waxa qof walba tabartiisa ah oo walaalada wax ku tari kara muslimiintaan ka codsanaynaa
madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay isgoyska banaadir ee magaalada muqdisho dabkii xalay ka kacay xuseen washington ayaa warkan inoo faahfaahinaya
madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay dabkii xooganaa ee xalay ka kacay goobo ganacsi oo ku yaal isgoyska banaadir ee magaalada muqdisho dabkaas oo socday saacado dhowr oo xiriir ah madaxweyne xasan sheekh ayaa waxa uu sheegay inuu xanuunka iyo dhibka la wadaagayo ganacsatada soomaaliyeed ee hantidoodii ku gubatay dabkii ka kacay goobihii ganacsi ee ku yaalay isgoyska banaadir ee magaalada muqdisho madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu tilmaamay in musiibada dabka ay tahay mid ka mid ah arrimaha loo baahan yahay maareynteeda wuxuuna intaa ku daray madaxweyne xasan sheekh in maareynta musiibada dabka la gaari doono wakhti dhow qoraal uu soo saaray xasan sheekh ayaa waxa uu ku yidhi waxa aan xanuunka iyo dhibka la wadaagayaa ganacsatada soomaaliyeed ee hantidoodii ku gubatay dabkii ka kacay isgoyska banaadir ee muqdisho kuna fiday goobaha ganacsi ee ku dhow isgoyska musiibada dabku waa mid ka mid ah arrimaha noogala baahan yahay maareynteeda insha allah xilligeeda iyo xaalkeeda waynu gaari doonaa ayuu yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud hanti lagu qiyaasay shan iyo labaatan milyan oo dollar ayaa ku khasaartay dabkaas ka kacay goobo ganacsi oo ku yaalay isgoyska banaadir ee muqdisho waxaana dabka markii hore uu ka bilowday goob ganacsi kadibna wuxuu kusii faafay goobo kale oo ka ag dhowaa waxaana markii dambe dabkaas lagu guulaystay damiintiisa iyadoona dabka uu ka dhashay koronto xuseen axmed maxamuud raadiyaha iyo telefishinka dalsan muqdisho
dowladda soomaaliya hay-adda lacagta adduunka ayaa gaaray heshiis muhiim u ah dinacafinta soomaaliya mahad nuurare axmed ayaa warkan faahfaahintiisa inoo haya
wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya xilgaarsiinta cabdiraxmaan ducaali baydhah ayaa shaaciyeen dowladda soomaaliya hay-adda lacagta adduunka ee i m f ay heshiis muhiima gaareen qoraal kooban oo wasiirka soo dhigay bartiisa gaarka ayuu ku sheegay in dowladda soomaaliya hay-adda lacagta adduunka ay gaareen heshiis muhiim u ah geedi socodka deen cafinta iyo dib u eegista wejiga labaad saddexaad ee barnaamijka e c f ee dib u habeynta hanaanka maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dalka wasiirka maaliyadda xukuumadda xilgaarsiinta ayaa intaasu ku daray in hay-adda lacagta adduunka ee i m f ay ballan qaad inay si dhow ula shaqayn doonto dowladda cusub ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo hay-adda maaliyadda dalka si loo gaaro barta kama dambaysta ah wasiir cabdiraxmaan ducaali beylah ayaa caddeeyey inuu ku faraxsan yahay heshiiskaas muhiimka ah, islamarkaana uu soo dhoweynayo isagoo yidhi waxaan ku faraxsanahay in dowladda soomaaliya iyo hay-adda lacagta adduunka ay gaareen heshiis muhiim ah oo ah geedi socodka deen cafinta iyo dib u eegista i m f ayaa ballan qaada inay si dhow ula shaqayn doonto dowladda cusub iyo hay-adaha maaliyadda dalka si loo gaaro barta kama dambaysta ah maalin ka hor madaxweynaha cusub ee dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka qaybgelaya shir dhexmaray dowladda federaalk ee soomaaliya hay-adda lacagta adduunka ayaa waxa uu sheegay inay ka go-antay in dowladda soomaaliya ay sii wado dadaalada lagu xaqiijinayo dib u habeynta hanaanka maaliyadda iyo horumaraha iyo horumarinta dhaqaalaha dalka
siyaasiga cabdulaahi sheekh xasan ayaa ku dhaawacmay qarax maanta lagula egtay magaalada muqdisho maxamed iidle ayaa warkan faahfaahintiisa inoo haya
faahfaahin ayaa laga helayaa qarax xoogan oo doornimadii maanta qaybo ka mid a magaalada muqdisho lagula beegsaday siyaasiga cabdulaahi sheekh xasan oo ka mid a siyaasiyiinta aadka u taageeri jiray madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo nidaamkiisa qaraxan oo ahaa miino nooca dhulka lagu aaso ah oo mu- oo jugtiisa laga maqlay magaalada muqdisho ayaa waxaa siyaasi cabdulaahi sheekh xasan lagula beegsaday xaafid ka tirsan degmada wadajir ee gobolka banaadir xilli uu ka soo baxay masjid uu kusoo tukaday salaadii jimcaha warar la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in siyaasiga uu dhaawac halisa ka soo gaaray qaraxa islamarkaana waxaa durbadiiba loola cararay mid ka mid a isbitaalada ku yaala magaalada caasimadaahi ee muqdisho si xaaladiisa caafimaad loogula tacaalo weli lama oga khasaaraha kale ee uu geystay qaraxan ka dhacay degmada wadajir ee lala beegsaday siyaasiga cabdulaahi sheekh xasan waxaana la xaqiijiyey in waxyeello ay soo gaartay siyaasiga cabdulaahi sheekh xasan oo saarnaa gaariga miinadu ay la qaraxday kadibna waxaa goobta qaraxa gaaray ciidamo ka tirsan kuwa booliska soomaaliya oo aagah waxay ka dhaceen xireen ilaa iyo hadda ma jirto wax war ah oo ka soo baxay laamaha amniga ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo ay uga hadlayeen qaraxan la beegsaday siyaasiga cabdulaahi sheekh xasan oo ka mid a siyaasiyiinta soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho
halka warkaasi aad ka dhageysaneysaan oo idaacadda dalsana muqdisho soomali akhbaaradka dibaddana dowladda dalka u k ayaa sheegtay dadkii dib loogu celinayay dalkaasi ruwanda ay heshiiskii ay gaareen haatan la bilaabayo waaxda socdaalka ee jinsiyadaha dalkaasi u k ayaa sheegtay in dadkii ugu horreeyay la geyn doono gudaha dalkaasi ruwanda kadib markii labada wadan ay ku gaareen dadka iyagoo dib loo celinay in la geeyay dalka ruwanda madaxweynaha dalkaasi bool kagame iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi boris johnson u k ayaa heshiis labada dhinac ku gaaray dalkaasi kadib markii dowladda dalku ruwanda ay aqbashay dalab uga yimid dowladaasi u k ahaa in dadka la celinayo ay dalka ruwanda ay qaabiso islamarkaana wadankooda ay joogaan guud ahaana warkii habeennimo aad ka dhageysanaysa idaacadda dalsan akhyaartana dhegeysanaysa ee caawa nageynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaha talalhel